weli dareertay hadaljeediyowka musharaxiinta koonfur galbeed soomaaliya oo iyo horseedayaan xildhibaanada koonfur galbeed siiyo markaas ankasharaxan barnaamij siyaasadeed iyo ka eedan marka landoorada xilka madaweynenimada koonfur urso ammaankiyahay ko eedlan ka kiimay baana saflanka jaray banaanka hore ee madaxtooyada oo laha dhikitaangiiyo wedan ciidamada amisom dowladda etoobiya dadkana wal reebay xildhibaanada liisiya magaajo lakuweeriyay qof magaajaynan weerinena magalaana ani i toban kale oo kumid ee wariyaalka kohowlgalow beled kumbaydhawo warbaahinta kiyaali ihaan gobolada kale ee wadanka soomaaliya iyo banaankan nairobi may bana teeganaynay muddo hal saaci bare ambasador injineer sayid axmed sheekh daahir iyo weliba cabdicasiis lafta gareen oo hadaljeedinta geega ka qoranaya iyo horseedeen xildhibaanada yoo un sharaxayeen qorshe siyaasadeed iyo ka eedan hogaaminta dowlad goboleedka koonfur galbeed mar kale qofka ummaddan dhibaataysan maanta gaar ahaan usbuucyadii lasoo dhaafay ayadoo dhibaato nooc walba marka la eego dhibaato walba adduunku jirtaan ugu habsato yaana dul saaran hadda waana dul saaran tahay haddana waxaa usbuucyadii lasoo dhaafay amni darro iyo muxuu ahaa qaranaaso siyaasadeed ayaa ka jirta guud ahaan koonfurta galbeedka soomaaliya magaalada muqdisho dowladda dhexe marka laga soo bilaabo oo annagana na saamaysay allow ma garanayno xaaladdu siday tahayna garadsiis oo nagu aabi xalka meesha uu ku jiro aamiin allow noo door qofka ku habboon dhibaatada hadda aan xusay kan alla u hibeeyey inuu xallin karo allow muxuu ahaa nagu aabi intiina codka iskala codka kaannaga aan
waxaan fursad shaqo u abuuri doonnaa loo siman yahay aan u samayn doonnaa dhallinyarada waxaan ballan qaadaynaa horumarinta iyo sar u qaadista aqoonta dumarka iyo u sinaanta fursadaha shaqada diyaarinta iyo horumarinta dhaqaalaha waxaan suubin doonnaa hadduu ilaahay yidhaaho diyaarinta iyo horumarinta qoraalka afka mayga kana shaqayn doono sidii loo dhigi lahaa manhajka waxbarashada deegaanada maamulka koonfur galbeed sida ku qoran dastuurka waxaan si hagar la-aana ugu dadaali doonaa in si joogto ah ay u heli doonaan xildhibaanada xaquuqdooda iyo sidoo kale tababarro kor loogu qaadayo tayadooda aqoontooda baarlamaaneed si baarlamaankeennu u noqdo mid la jaan qaado baarlamaanka gudaha iyo kuwa caalamka ugu dambayntii waxaan hadalkayga ku soo gunaanadayaa in aan mar kale si sharaf leh si sharaf iyo xushmad leh idinkaga codsado inaad kalsoonidiina isiisaan xildhibaanada koonfur galbeed walaalahayga runtii muddo dheer baan ka soo joognay waa gabagabadii iyo gunaanadkii waxaan idinka codsanayaa war mar labaad inka codsanaaya oo mar saddexaad inka codsanayaa inaad codkiina isiisaan oo i doorataan markaa i doorataan intaan aan ballan qaaday iyo ka badanbo baryaashaleediya iyo xildhibaanada neebsado doonaan arbaadana doorashada koonfur orso yaan dareero doonaan maybana tartamo doontee shan musharax mayba kuma qona hal musharax oo korshijay banaayi kaasoo un hirin dowladda dhexe kureed markii oo ku qobadeen madaxtooyada koonfur orso maanajare qofa hadal qaadi magaajay musharaxiinta hadalinagadeen guddoonka baarlamaanka iyo xildhibaanada koonfur orso